halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrband
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiyaha oo julaay ee tahay sagaaliyo toban idaacadeenna saakaya caalamkana wada jiro halkan waxaa uga soo jeedin doona haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
dagaal horta wuxuu ka bilaawday shacabkii nimankii inta ahaa ee nabadjiidka shacabka ay dhibaateynayeen dhibaato badan markay shacabka ku qabteen oy xoolahoodii dhaceen beerahooda masajada ay ka qaateen guryihii ay ka karaysteen shacabkii oo caburin dheer ka bacdi shacabkii baa kacay dagaalkana saasuu ku bilowday ilaa sagaal saac bar ilaa labayo tobankii socday
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada bardaale oo ka hadlaya dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaanka toos weyne waraysi ayaannu idinka haynaa
waxaa bixisay ilaa iyo shan ruux oo laba ay ka ahayeen ciidamada booliska halka saddexda kale lagu sheegay inay ka mid ahaayeen rasaarkii gaariga saarnaa sidoo kale dhaawac ayaa la sheegay inay dhammaayeen sideed ruux kuwaasoo afar ka mid ayeen ay ciidamadu ahaayeen wariye cabdulqaadir jeelaane oo ah suxuufi ku sugan magaalada mombaaso ee dalka kenya waxa uunu nooga warramayaa weerar cusub oo xalay ka dhacay gobolka xeebta ee dalkaasi kenya goordhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka soconaya khaza iyo weliba diyaaraddii dalka maleeshiya ku dhacday bariga dalka yukrain marka horese warkii dunida gulufka dowladda israa'iil ee magaalada khaza ayaa galay maalintiisii saddexaad iyadoo ciidan wata dabaabado ayna taageerayaan maraakiibta dagaalka iyo diyaarado ay duqeeyeen godadka dhulka hoostooda oo ay isticmaalayaan ururka xamaas dowladda israa'iil ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay ilaa laba boqol oo bartilmaameed tan iyo intii howlgalkan dhulka ah uu bilowday khamiistii ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab tayib erdoqan ayaa isagoo cambaareeyey waxa uu ku tilmaamay sida ay reer galbeedku uga hadlila-yihiin gulufka ay israa'iil ku qaaday deegaanka khaza dhinaca kalena madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa isagu sheegay inuu taageersan yahay gulufkaasi wararka laga helayo magaalada khazana waxay sheegayaan in haatan tirada dhimashada tan iyo intii ay colaadani bilaabantay ee dadka reer falastiin ee deegaanka khaza ay gaarayso in ka badan saddex boqol oo qof diblomaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in lixda quwadood ee dunida ay isku raaceen inay ballaariyaan muddadii kama dambaysta ahayd ee afarta bilood oo loo qabtay heshiiskii nukliyarka iiraan diblomaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dhinacyadu ay go'aansadeen inay qaataan ilaa iyo bisha nofembar afar iyo labaatankeedii si heshiiskaasi loo gaaro heshiiskan kumeelgaarka ah ayaa laga gaaray in lagu xadido kobcinta macdanta uraniumka ee iiraan taasoo dhigeeda loogu bedelay in laga khafiifiyo cunaqabatayntii muddada ay ku ekeed muddadeeda labaatanka bishani oo ah maalinta axaddee beriya diblomaasiyiinta iiraan iyo lixda quwadood oo caalamiga ah aan dhehee dhegaystayaal naga raalli ahaada madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay ku kalsoon tahay in gantaan dhulka laga ganay uu soo riday diyaaraddii laga lahaa dalka maleeshiya ee khamiistii kusoo dhacday bariga dalka ukrain degaan ay gacanta ku hayaan mucaaradka waddankaasi master obama oo ay muruga ka muuqato ayaa kasoo muuqday qolka saxaafadda aqalka cad ee dalkan maraykanka waxaana uu ku tilmaamay dhimashada qof mid laga argagaxo aan la qiyaasi karin madaxweynaha si toosa farta ugama fiiqin koox ama qof inay soo rideen diyaaradda waxaase uu sheegay goonigoosodka ukrain ee la og yahay inay taageero xoog leh ka helaan dalka ruushka hub culusna ay ka heleen kuwaasoo ay ku jiraan gantaalaha hawada sare wax ka dila iyo tababar master obama waxa uu sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu yahay kan gacanta ku qaban kara kooxaha goonigoosodka ukrain balse uusan ka shaqaynin sidii xal waawaan ah khilaafkan loogu dhammayn lahaa safiirka maraykanka ee qaramada midoobey samanta powers ayaa shir degdeg oo golaha ammaanku u yeeshay shalay ka sheegtay inaysan u badnayn in goonigoosodka ukrain ay adeegsan karaan gantaalo farsamadoodu sarreyso iyagoo aan taageero ka helin dhinaca ruushka dhinaca kalena safiirka ukrain ee dal ee qaramada midoobey yuri sergeyef ayaa u sheegay golaha ammaanka in goonigoosodku ay haystaan ugu yaraan laba gantaal oo noocoodu yahay s koob iyo toban oo dhulka laga rido hawadana wax ka dila ruushka ayaa iyaguna eedda dusha ka saaray dowladda ukrain dadka reer koonfur afrika ayaa xusaya markii ugu horreysay ee loo dabaaldegaya dhalashadii hogaamiyihii kasoo horjeeday midabta koorka isaga oo mootan iyadaoo lagu maamuusay isu dhimrin dadka qabanqaabada xafladan waday ayaa waxa ay wax ka badan lixdan iyo toddoba daqiiqo oo ka badan saacad ay wadeen howlo tabarucaada jimcihii shalay iyadoo lagu xusuusanayo taasi lixdan iyo toddoba guuradii kasoo wareegatay intii uu hayay shaqada dadweynaha dadka qaarkii ayaa waxqabadka iskooda u fuliya xarumaha agoonta iyadoo qaarka kalena ay u qaybiyeen bustayaal dadka aanan haysan meel ay gabaadsadaan
dagaallo qaraar ayaa shalay ka dhacay deegaanka toos weyn oo labaatan kilomitir u jira degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii halkaasi ay weerar ku qaadeen ururka al-shabaab wararku waxay sheegayaan in haatan dadka ku dhintay dagaalkaasi labada dhinacba waa ciidamada dowladda soomaaliya kuwa al-shabaab ay gaarayaan ilaa laba iyo toban qof khadka telefoonka ee bardaale ayaan saaka kula xidhiiray guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xasan caracas waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
wuxuu ka dhacay deegaanka toos weyne iyo kurtun oo labaatan iyo shan kilomitr u jirta degmada bardaale see wax u dhaceen waxay wax u dhaceen dagaalka horta wuxuu ka bilowday shacabkii nimanka inta ahaa ee nabadjiidka shacabka ay dhibaateynayeen dhibaato badan markay shacabka ku qabteen oy xoolahoodii dhaceen beerahoodii masajada ay ka qaateen guryihii ay ka karaysteen shacabkii oo caburin dheer ka bacdi shacabkii baa kacay markuu shacabka kacayna annaka ka maamul ahaan iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna garbaysiyeen dagaalkana saasuu ku bilowday ilaa sagaal saac i bar ilaa labaiyo tobankii uu socday waa garta marka waxaan rabaa inaan fahmo yaa dagaalamaya ma ciidanka dowladda iyo al-shabaab mise dad rayida iyo al-shabaab waxaa dagaalama way ku jiraan way isgarabsanayaan shacabkii kacay oo dhibaato lagu sameeyey oo qoryo qaatay oo dagaalamaya iyo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaalmeynaya yayy dagaal ku jira waa garta marka deegaanka toos weyne ma saldhig bay ciidanku ku leeyihiin mise meel kale uga soo gurmadeen dadka deegaanka markii dhawaanahanba horta waxaa wanay haarunow shacabkii iyo ayaa abaabuleynay maadaama dhibaato badan ay ay ku qabteen nimankaas nabaddiidka ah oo haddaba kerow manaaqmeel la yihah lagu dagaalamay shacabkii iyo ciidamada isgarabsanaya marka saldhig ayay ku lahaayeen dhawaanahan ciidamada iyo shacabka oo isgarabsanaya dagaalkana nimanka shabaabka oo nabaddiidka ah ayaa soo qaaday waana looga guulaystay ilaahay mahaddiis jab badan iyo halaag badan wuxuu ku gaaray xaggee bay ka soo qaadeen dagaalka waxay kasoo qaadeen dhinacan saldhigyadooda ee raamcaddi iyo xawaalbar baa dhulkaas ay ku leeyihiin ay kasoo qaadeen waa garta intaana u gudbin khasaaraha waxaad ii sheegtaa dhibaatooyin bay ku hayeen baa tidhi dadka deegaanka marka dhibaatooyinku maxay yihiin aad aada sheegtay haarun dhibaatooyinku waxay yihiin gumaysi oo dadban wey nimanka shabaabka horta waxay ku wadaan shacabka soomaaliyeed ninka bini aadanka ah horta waxay zake iguma adaraan oo baad ah ayay ka qaadaan dadka xoolaha nool ninkii geel neef geel ayay ka qaadaan si saas laiskugu ogaa haddana waxay bilaabeen dhawaanahan in ay guriga afar boqol ka qaadaan daarta afar boqol ka qaadaan qofka qoyskii haddii toban yahayna min cunuga ugu yar ilaa odayga gurigale inay afar boqol ka qaadaan si saas laiskugu ogaa haddana waxay ku dareen ceelalkii oo biyaha ayay haddana inay gataan damceen marka shacabka meeshu ka kacay waa gartay marka lacagta aada sheegayso afarta boqol waa shilin soomaali waa shilin soomaali ninka toban cunug dhalay afar milyan baa laga rabaa beertiisana afar waxaa laga rabaa hadday hal beer tahayna inuu afar boqol dhiibo gurigana haddii saddex guri leeyahay milyan laba boqol baa laga rabaa marka laisku daro lacag dhebel wey marka waa guriga adiga lagaa karaynayo oo lacag lagaa qaadanayo lafaha adio lacag lagaa qaadayo xoolihii oo lacag lagaa qaadayo beertii oo lacag lagaa qaadayo had marka ugu dambeysa ceelalkii oo muslimka dhan ka cabeeyey masaakiinta ka cabeeyeen furyaalka intay ka qaadeen halka jirgaanna afar kun baan inka siinaynaabeen shacabka saasu ka kacay marka waa garta laakiin adiga laftigaaga hadda ka hor waad noo sheegtay arrintan lacagahan laga qaado dadka deegaanka al-shabaab laftigoodu way sheegaan markay zakooyin aruurinayaan meelo fara badan bay ka aruuriyaan dagaalkuma lacagtaasunbuu ka kacay mise mabda' kale oo laisku diidan yahaa jira haddii mabda-a waxaa weye bini aadamka su ruux bini aadan ama gumaysi dadban weye nimanka gumaysigiisa u wadeen meeshuu la galay muddo dhowr sano ay ka qaadayeen shacabkii wuu dhibaatoobay marka in laiska dhiciyo ayaa go-aan lagu gaaray shacabka iyo dawladda soomaaliya iyo maamulka hadda intaan ku jeedno ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaan go-aan ku gaarnay ka maamul ahaan degmada bardaala in nimankan laiska dhiciyo shacabka annaga anakoo kaalmaysanayna marka saas wey maadaama shacabkii aan u dhiirigelinay in nimankan laiska dhicin karo oo dagaalkii maalinta taysa aan ugu soo qaadan aan ku jeginay waxay ogaadeen shacabka nimanka inay tabar aan lahayn ay barbagaan hadalkooda yahay marka saas weysa waxaa ishirka gelisa inay shacabka goryahooda qaataan oo dagaalamaan waa garta waxaad ii sheegtaa marka n khasaaraha ayaad iga warramaysaa khasaaraha dhinaciina gaadhay bal marka hore aan ku horeyno maxaa idin soo gaadhay annaga dhinacaana afar askari baa naga shahiiday afarna waa dhaawac laakiin hadda ayaga intaan aragnay sideed baa meydkooda meesha taala sideed iyo toban qof oo dhaawacana waxay geeyeen xabaal barbar rag badanna way la-yihiin maadaama ay qoraxda dhacday insha allahu tacaala beriban yaan baadigoobi doonaa rag ay ka carareen dagaal baana kasoo sheegi doonaa waxay khasaaro si toosa u gaadhay faahfaahinteeda waa gartay dagaalkan ma idinkaun baa keli ku ahaa mise ciidamada amisom ee etoobiya ka socdana way idin soo gurmadeen maya keliga anaga unbu ahaa ciidamada amisom dagaal bay ka imaadeen dagaalka markuu dhacay ka dhacday way noosoo gurmadeen laakiin shabaabka hadda shabaab horta maanta shacabka soomaaliyeed waxaan ku baaqaya inay tabar aan lahayn laiska dhicin karo shacabka inuu aaminaan rabaa shabaab inay dad tahay laislala dagaalami karo marka annaka waa degme ahaan waa ognahay annaka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha joogo in aan shabaab iska dhicin karo dagaalo badan baan la galnay guul baan ilaahay nooga siiyey marka hadda waan ilaa ay xag annaka ku filan shabaabka hadda deegaankan joogto shacabka dhanna waa u sheegaynaa in shabaab lala dagaalami karo ee maanta ay barabagaan iyo iyo iyo iyo iyo foodo oo ay hadda dalka ma joogaan waa gartay laakiin shabaab dhul fara badan oo gobolkaas aad joogtid oo baay ah ayay ka taliyaan marka ma waxaad leedahay dadka deegaanku hadday is abaabulaan way iska dhicin karaan miyaad leedahay mise waxaad leedahay awood cusub baan dhisnay oo al-shabaab aan kaga guuleysanayn horta shabaab guud ahaanba hadda waad og tahay oo deegaano badan bay dawladda kala wareegtay waad og tahay khilaafkii ayaga dhexdooda inuu sii siyaaday marka waa markaan ogaanay inay wax tabar aan lahayn shacabkii baaba ogaadeed inay shabaab maanta wax awooda aan lahayn shacabkii baa dagaalamayo markii awooddeeda la ogaaday shacabkii is abaabulay waa isku filannahay marka aan amasomna kaalmaan ka rabnaa laakiin ka dawlad ahaan iyo maamulka hadda degmada bardaalo haddaan guddoomiyaha ka haya ciidamada xoogga dalka soomaaliya hadda gobolkan jooga shabaab waan ku filannahay saasaan aaminsannahay marka waana ogaanay oo dagaalka saddex saac socday waa dareemi karta oo hadda deegaankii ay soo weerareen ay ku qabsaneen jab iyo halaag uu ka gaaray inay shabaab tabar aan lahayn haddii gurmud labaad iyo rabaacintoona waa diyaar baan u nahay
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xasan caracas oo khadka telefoonka iigu warramayay
subax wanaagsan mar kale shan qof oo laba ka mid ay ahaayeen ciidamada booliiska dalka kenya ayaa dhintay kadib markii kooxa hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari noocyada basaska waaweyne dadku ay raacaana inta u dhexayso tuulada tuulo ku taalla malindi iyo laamu inta u dhexaysa haddaba khadka telefoonka ee magaalada mombaaso waxaan kula xiriiray cabdulqaadir jeelaane oo ah suxufi jooga magaaladaasi waxa aana ugu horreyntii weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen
aad baad u mahadsan tahay sahra xalayta abaarihii toddobadii fiidnimo ayaa wadada xiriirisa magaalooyinka malindi iyo laamo waxaa kooxo hubaysan ay ku weerareen mid kamid ah basaska rakaabka ee taga kala guusha magaalooyinka mombasa iyo laamo waxaana wararku ay sheegayeen in halkaasi ay dhibaato ka dhalatay isugu jirtay dhimasho iyo dhaawacba imise qof ayaa dhimatay imise ayaase dhaawacantay sida wararka hordhaca xalay nagu soo gaarayeen waxaa dhisatay ilaa iyo shan ruux oo laba ay ka ahayeen ciidamada booliska halka saddexda kale lagu sheegay inay kamid ahaayeen rakaabkii gaariga saarda sidoo kale dhaawac ayaa la sheegay inay dhamaayeen sideed ruux kuwaasoo afar ka mid ayeen ay ciidamadu ahaayeen waa tahay marka ciidamada ma baabuurkay saarnaayeen oo rakaabkay ka mid ahaayeen mise baabuurkay usoo gurmadeen oo goobtay ka dhawaayeen sidaasaa dagaalka uu ku qabsado oo ay ku dhinteen sida aad la socotaaba countiga lamo beryihii u dambeeyey dhibaato iyo mashaqo ay halkaa ka taagneed ciidamadani maantay dhibaatada airaahda xalayta dhibaatada halkaa ku helaysay waxay qayb ka ahaayeen ciidamada gaafureega wadada xiriirisa malindi iyo lamo iyagoo markaa u kuurgalayay amniga deegaanadaasi waxa ay la kulmeen baskani oo ay afdurteen kooxo markaasi aada u hubaysnaa sida wararka xilligaana soo gaarayeen ma la ogaaday kooxda waxay ahaayeen maya taliyaha ciidamada booliska galbeedka laamo ayaa xaqiijiyey horta dhibaatadaasi waxaana uu sheegay in dad lay hubaysay ay gaari wadada ka leexsadeen sidaa darteedna ciidamada ka war heleen gaarigaasi in koox hubaysan ay afduubatay ciidamada gurmad ayay markaa u fidiyeen gaarigii halkaasina waxaa ka dhacay inay xabada isku weydaarsadaan xabadahaasi ayaa sababtay inay dad intaa la ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan kasokow koox hubaysan oo dablaya inay ahaayeen dadka weerarkan fuliyey ma kenyaan bay ahaayeen ma sidii horey u dhici jirta al-shabaab baa lagu eedeynayaa dowladdu gaar ahaan sarkaalkaasi hadlay cid ma u saariyey dhacdadan weli weli baaritaan bay ku hayaan walow xalayta iska xilli madow ah aan sidaa loo kala garan karin waxayna sheegeen inay kooxihii dableyda ah weerarka geysatay ay ku carareen dhanka iyo hawdka waxaa kaloo iyana wararku xalaytana soo gaaraya ay sheegayeen sahray in rakaabkii dadkaa saarnaa qaarkood idinka la leeyahay iyagoo markaa la sheegay inay iyaguna ku carareen dhanka iyo duurka iyo hawdka marka basku waxa uu maraya deegaanada maliinda iyo laamo inta u dhexeysa dhul hawd oo cidlo ah deegaan lagu magacaabo wito ayuu marayay oo ku tir ka tirsan countigaasi laamo waa tahay deegaanadan xeebta ah laamo malindi ilaa iyo mombaasiyo soonka ku heeran oo dhan waxaa ka socda waayadan oo dhan falalka amniga wax u dhimaya hadday noqoto dad la weeraray hadday noqoto saraakiisha dowladda laftirkooda lagu beegsanayo iyo ciidamo intaba marka sal maxaa u ah ayay dowladdu si rasmiya uga hadlaysaa ee rabshadaha ka taagan deegaankaasi way jirtay dhibaatadaas a ka shanqarisay inay gobolka ka jirtay balse muddooyinkii u dambeeyey ciidamada amniga iyo mas-uuliyiinta qarankuba waxay sheegayeen inay amniga sugayaan ciidamo badan ayaa loo diray halka ay dhibaatadu ka jirtay countigani laamo sidaa daraadeed ciidamada maalmihii u dambeeyey waxa ay kusii siqayeen gudaha hawdka iyo keymaha markaa laisleeyahay kooxaha dhibaatada ka wada aagaas ayay ku dhuumalaysanayaan maalmihii u dambeeyeyna ma dhicin dhibaatooyinkii muddooyinkii hore dhici jiray taasina waxay meesha kaaga muujinaysaa in amniga isa soo tarayay waa tahay cid loo soo qabtay intii howlgallada ay ku jireen ciidamada deegaankaasi la keenay ama dad loo xirxiray ma jirtaa
dad waa jiray loo soo qabtay ku xirnaayeen xabsiye ku yaala countigaasi laamo oo qaarkood lala xiriirinayay inay lug ku lahaayeen welise ma cadda dadkaasi dembiyada lagu soo eedeeyey walow ay baaritaano ku socdaan
wariye cabdulqaadir jeylaani oo ku sugan mambaase khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey sahra cabdi axmed
gulufka dhulka ee dowladda israa'il ee magaalada gaza ayaa waxa uu galay maalinkii saddexaad iyadoo ciidamada wata dabaabadaha ay taageerayaan maraakiibta dagaalka iyo diyaaradahuna ay duqeen ku wadaan godadka dhulka hoostiisa ay isticmaalayeen ururka xamaas dowladda israa'il ayaa sheegtay inay bartilmaameysatay ilaa iyo laba boqol oo bartilmaameed tan iyo intii ay howlgalkan dhulka ay bilowday khamiistii wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira
wararka ka soo baxaya magaalada khaza ee reer falastiin ayaa sheegaya in toddoba falastiiniyiin ah ay geeriyoodeen xali wakhti dambe bartamaha magaalada khanyuunisa ee marinka khaza kadib markii diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeeyeen halkaasi sidoo kale afar carruur oo falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday bariga magaalada khaza ee dhulka reer falastiin ka gadaal markii ciidamada israa'iil halkaasi ay ku tuureen madaafiic warku waxa uu intaasi ku darayaa duqaymaha israa'iil in ay ku dhinta shan qof oo ka tirsanaa hal qoysa kadib markii diyaaradaha israa'iil ay si weyn u duqeeyeen magaalada beyt xanuun ee dhulka falastiiniyiinta shalay ayay ahayd markii ay geeriyoodeen saddex carruur oo walaalo ah oo falastiiniyiin ah kadib markii gurigooda uu ku soo dhacay madaafiicda ay ridayaan ciidamada israa'iiliyiinta howlwadeennada caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dadka ku geeriyooday afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey inay kor u dhaafayaan konton qof dagaalyahanada kooxda kataa'ibul khasaama ee falastiiniyiinta ayaa shalay sheegay inay dileen mid ka mid a askarta israa'iil islamarkaasina ay dhaawaceen tiro ka mid ah militariga israa'iil kadib markii ay ciidamada dhulka ee israa'iil ay isku dayeen inay gudaha u galaan mandiqada beyt xanuun ee marinka khaza waa sida ay hadal u dhigtay kooxda kataa'ibul khasaama ee ururka xamaas dagaalyahanada kooxaha waxaiska caabinta ee islaamig jihaada iyo xamaas ayaa sidoo kale sheegay in gantaalo ay ku ganeen qaybo ka mid ah dalkaasi israa'iil dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay sida reer galbeedka ay ugu aamusan yihiin waxa ka dhacaya marinka khaza ee dhulka reer falastiin ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga rajab ordagaan oo si adag uga hadlay dagaalka u dhexeeya falastiin iyo israa'iil ayaa ku sifeeyey aamusnaanta dowladaha reer galbeedka inuu yahay mid muujinaya isbahaysi cusub oo ay leeyihiin masiixiyiinta caalamka ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa yidhi israa'iil waxa ay ku andacoonaysaa in dalkeeda lagu tuuray gantaalo taasoo cidna aysan waxba ku noqon arrintaasi waxa weeye uun xujo mana aha mid run ah dhab ahaantii waxaan arkaynaa islamarkaasina waajahaynaa buu yidhi ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga isbahaysi cusub oo masiixi ah oo caalamka ka jira waxaan hadalkaasi aan ula jeedaa reer galbeedka iyo sida ay ugu aamusan yihiin arrimaha ghaza xaqiiqdii haddii xaaladdu ay sidaasi ku sii socoto waxay saameyn ku yeelanaysaa caalamka ayuu raaciyey hadalkiisa rajab dayib ordogan ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa sidoo kale madaxweynaha iyo xukuumadda masar ku eedeeyey inay israa'iil ku taageereen dagaalka ay ku hayso marinka ghaza taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda masaarida si kastaba haatee howlwadeennada caafimaadka ee falastiin ayaa sheegaya in geerida dadka falastiiniyiinta ay kor u dhaafayso saddex boqol oo qof tan iyo markii ay bilowdeen duqaymaha israa'iil ay ka wado marinka ghaza xuseen saxnuuni v o a qaahira
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in cadeymo lahayo muujinaya in diyaaradii maleeshiya ee ku dhacday bariga dalka ukrain laga soo toogtay dhul ay gacanta ku hayaan gooni goosadka ruushka taabacsan sida ay kusoo warramaysa wariyaha iyaga mary alas salinasna dhacdadani waxay uga sii diraysaa xiriirka ruushka iyo maraykanka sahra cabdi axmed ayaa inoo haysa madaxweyne barack obama ayaa sheegay in maraykanka ay go'aansadeen in la helo ciddii soo rida diyaaraddii toddoba toddoba toddoba ee dul maraysay hawada yukrein meel ku dhow xuduudda ruushka waxa uu sheegay isagoo kula hadlaya wariyaasha aqalka cad in baarayaashu ay heleen caddeemo sawiro ah oo muuqda waxaa jira calaamado muujinaya in diyaaraddu ay dhulka ku soo riday gantaal laga soo ganay deegaanka ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka gooni ugoosadka taageerada ka helaya ruushka ee jooga gudaha yukrein goobta burburka diyaaraddaasi uu yaallo ayaa noqotay meelanan ammaan ahayn waxa uuna ka taagnaa wareer cidda gacanta ku haysa waxa loogu yeero sanaadiiqda madow iyo codadkii diyaaradda ee duubmay kuwaasoo ka caawin kari lahaa baarayaashu inay ogaadaan waxa dhacay isagoo madaxweyne barack obama ka taxadarayo xaqiiqda aanan weli lasoo shaac bixinin ayaa waxa uu farta ku fiiqay ruushka oo uu sheegay inuu sii wado taageerada uu siinayo kooxaha gooni ugoosadka bariga yukrein wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay joojiyaan dagaalka ayna ogolaadaan goobta in la gaaro si baaritaan loo sameeyo ruushka gooni ugoosadka taageerada ka helaya ruushka iyo yukreinba waa inay u hoggaansamaan xabajoojin deg dega waana inaanan la faragelinin baaritaanadan waxa ay baarayaashu u baahan yihiin inay fursad u helaan in goobta burburka diyaaradda ay baaritaan ka sameeyaan shaqada murugada leh ee ah kuwa ku soo noqonaya dadka waaye ehelkoodii ay jeclaayeen ee diyaaradda saarnaa waxay u baahan tahay in tallaabo degdega horey loo qaado diyaaraddan ayaa waxa ay waday rakaab dhan laba boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo uu ku jiray ugu yaraan hal qof oo muwaadin maraykana maraykanka ayaa waxa ay ku andacoonayaan in madaxweyne valadimir putin iyo dowladda ruushkuba ay ogolaadeen in gaadiidka gaashaaman iyo ciidamaduba ay ka gudbaan xuduudda u dhexaysa ruushka iyo yukrein iyagoo gelaya gudaha waddanka yukrein asbuucyadii ugu dambeeyey maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in gooni ugoosadka uu ruushka taageero ee gobolkaasi ay soo rideen diyaarad rakaab ah oo yukrein ay leedahay mid helikobtar ah islamarkaasina ay sheegeen inay soo rideen diyaarad dagaal oo yukrein iyaduna ay leedahay waxa aynu ognahay waa rabshadaha dhacaya kuwaasoo qayb ahaan la fududeeyey qaybta ugu weyn sababo la xidhiira taageerada ruushka waxa ayna awood u leeyihiin kooxaha gooni ugoosadka ah in ay meel walbaba tagaan ruushka ayaa waxa uu dafiray taageeradiisa mucaaradka maalinkii ka horreysay burburkii diyaaraddii malesian airlines ayaa maraykanku waxa uu kordhiyey cunaqabataynta ka dhanka ah dowladda ruushka iyadaoo lala eegtay dhinacyada difaaca dhaqaalaha iyo tamarta dalka cunaqabataynta cusubi waxa ay wiiqi doontaa dhaqaalaha ruushka madaxweyne barack obama ayaa waxa uu sheegay khamiistii in master putin uu u caddeeyey in maraykanku uu la damacsan yahay inuu saaro cunaqabateyn adag ruushka haddii uusan u qaadin tallaabo soo afjaridda xiisadda ukrain
warbixintii mary alis salinas waxaynoo soo jeedinaysay sahra cabdi axmed haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman bal aynu ku wada nasanno qasiidadii ergadii furqaan
nagadii furqaano nuurkii islaamku maalmaha ilaahay qarbaastaale toddobada ayaamood isninbaad ka dhalato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo ururweyne goortii gacantaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxa ilayskii
qasiidadaas ergadi furqaan iyo zulfa ayaanu kusoo xiraynaa idaacaddayadii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa saara cabdi axmed oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.